halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo herarka f m-yada magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari waa lixdii iyo badhkii subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo badhkii habeennimo
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba caalamkao dhan waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee soomaali v o e com waana aruurnimo isniina bisha sebteembarna waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka saaka iyo caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjar
magaalada galbahaday barigeeda waxaa degan dad miyiga ka soo xarayadaa degan dadkaasna haddo dhan waxay ku nool yihiin degmada garbaaday dadka joogo bay ku nool yihiin magaran kaasi wuxuu ahaa xuseen faarax muungaab oo sheegay in dad hor leh oo ka soo barakacay abaaraha dhulka baadiyaha ah ee gobolka gedo ay soo gaadheen magaalada garbaharey waraysi ayaan idinka haynaa waxaad kaloo maqli doontaan waxgaradka minneabolis oo qabtay kulan looga hadlay isis iyo dhallinyarada soomaalida ee ku biiraya sidoo kale mudaharaadyo ka socda magaalada hong kong ee dalka shiinaha ku taalla ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waa warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in uu sahashaday tirada sare u sii kacaysa ee islaamiyiinta ee ku biiray kooxda isis ee suuriya iyadoo ay sidoo kale aysan wax fikrada ka hayn awoodda dowladda ciraaq ee dagaalka ay la gelayso kooxdaasi markii hore master obama ayaa waxa uu sheegay caawa warbaahinta c p s barnaamijkeeda lixdanka daqiiqo inay tahay wax iska cad haddii maraykanku uu hubi lahaa uu hubayn lahaa niraahda islaamiyiinta qunyar socodka ee mucaaradka suuriya laba sano ka hor sida ay washington horey u soo jeedisay inay suuragal ahaan lahayd maanta xilliga ay taagan tahayna ka fiicnaan lahayd suuriya madaxweyne obama ayaa waxa uu ku eedeeyey marxaladda dalka ciraaq ee wakhtigan ra-iisul wasaarihii hore nuuri almaaliki wuxuuna tilmaamay inuu dayacay fursad uu ku midan lahaa dalkaasi ciidanka booliska rabshadaha ka hortaga ayaa sii wada inay ka hortagaan mudaharaadayaal dimuqraadiyad doon ah oo ka socda hong kong waxaana ciidanka boolisku ay isticmaalayaan sunta dadka kaga ilmaysiisa xilli dadka mudaharaadayeyna ay saaka kusii fidayaan magaaladaas ugu yaraan lix iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay rabshadahaas mudaharaadka ayaa kusii fidaya deegaanka kaswey iyo ilaa mong kong taas oo sababtay inay adkaato in ciidamada ammaanku ay xakameeyaan dadka mudaharaadka samaynaya kumanaan qof ayaa ka hor wada mudaharaado kala duwan dhismayaasha xukuumadda ee ku yaala hong kong in ka badan siddeed iyo toban kun oo dad ah oo u dhashay dalka indiya oo iyagu ah indian american ayaa si heer sare ah ugu soo dhoweeyay ra-iisul wasaarahooda narandara waa modi narandra magaalada new york ee dalkani maraykanka master modi ayaa wuxuu u sheegay dadkaasi uu la kulmay inaysan dowladooda marnaba aqbali doonin hoosu dhac ku yimaada sharafta dalkiisa waxa uu sheegay hogaamiyahaasi in dalka indiya ay ka jirto jawi rajo iyo weliba dana laga leeyahay wakhtigan golaha baarlamaanka dalka liibiya ee dunida aqoonsan tahay ayaa u dhaariyey cabdullah altani inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka xilli ay qaramada midoobay la tacaalayso inay dalkan ka ilaaliso inuu gebi ahaanba burburo xukuumadda ra-iisul wasaare tani ayaa ee fadhigeedu yahay magaalada tabruuk ayaa bishii hore kasoo qaxday magaalada misrata kadib markii maleeshiyaad islaami ahi ay qabsadeen magaaladaas islamarkaana ay ku durkeen dhinaca caasimadda tripoli halkaasna ay ka aasaaseen xukuumad iyo gole baarlamaan oo gaar ah qaramada midoobay ayaa wakiilo labada dhinac ah marti qaaday inay wadahadallo ku yeeshaan meel u dhow xadka dalkaasi la wadaago aljeeriya laakiin ilaa hadda ma cadda cidda kulankaas ka qaybgelaysa
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal abaarta ka jirta gobolka gedo ayaa wakhtigan u muuqata mid dad badani ay kaga soo cararayaan dhulka miyiga iyadoo ay kasii darayso boqolaal dad oo kasoo barakacay dhulka baadiyaha ah ayaa soo gaaraya magaalada garbaharey duleedkeeda haddaba khadka telefoonka ayaa waxa aan kula xiriiray xuseen faarax muungaab oo isagu ka mid a qurba joogta u taga degmadaasi si ay dadkaasi u caawiyaan ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey xaaladda dadka wakhtigan sida ay tahay
horta guud ahaan gobolka gedo abaartu waa saamaysay laga soo bilaabo adigu luuq baadiyaheeda iyo tuul tuulooyinka dhanka bulaxaawo ayadana baadiyaheeda oo tuulooyinka alaabtu waa haysaa doolow way haysaa meesha hadda ugu daran oo gobolka gado aada ugu daran waxa weeye gobolkan wuxuu u qaybsamaa dhowr magaca buu leeyahay garba meesha la yidhaahdo oo degmada bulaxa waa lala xukumo abaartu si daan bay u haysaa degmada galbaarey laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo gowlin ilaa iyo maxaan ku idhahdaa gobol xaggana meesha la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa ilaa iyo dhaax galbaarey baa laga xukumaa ayadana abaartu waa haysaa diirara ilaa iyo faadxaduun oo baar dheere laga xukumo iyo ceelwaaq ayadana abaartu waa haysaa bal waxaad iga warantaa marka isku dayo waxaa jiray dadka qurba joogta ah ood adiguba ka mid tahay ay ku gargaarayeen gobolka oo qaarkiin ay ku joogaan magaalada garbaharey wakhtigan bal waxaad iga warantaa marka wax idinsoo gaaray iyo waxaa dadka gaarsiiseen annaga hadda degmadan aan kaala hadlaayo lacag lix iyo labaatan kun aad soo gaartay lix iyo labaatankii kun masegana waa lagu gaday biyo dhaamisna waa lagu sameeyey haddii lix iyo labaatan kun waxa ay qaban karto saaray waa garanaysaa lacag ilaa maxaan ku idhahdaa shan kunoo laba ceel baa la siiyey waxaan u qaybinay biyo dhaamis iyo in masege lagu gado oo la gaadsiiyo meesha layaa goday meesha la yidhaahdo maxaan ku dabley meesha la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa ceelcadde ceelguduud dhulkaas adigoo ilaa sideed boqol oo kiish masega ah loo qaybiyey waa tahay lacagtaasi lix iyo labaatanka kun aad leedahay ma lix iyo labaatan kun oo dollarba ma lix iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya maxay tahay waa lix iyo labaatan kun oo doolara wey la lix iyo labaatan kun oo doolara wey marka garbahaare oo keliya joogta waaya qurba joogta ka timid waa gartay garbahaarey oo keliya ayaad gaarsiiseen lacagtaasi saad ii sheegtay deegaanada kale abaaruhu ay sidoo kale saameeyeen cid wax la gaarsiiyey ma jirtaa
maqaal waxaa igu ah lacag konton kun ah waxaa bixisay shirkadda daabjeel waxayna ku caawisay degmada buulaxaw waa hagaag bal marka waxaad iiga warantaa haatan la joogo ee dadkiina qurba joogta halkaasi u tagay in dadka abaarahoo abaaraha ay saameeyeen ay bal xaaladooda qiimeeyaan maxaad ku qiimeyn lahaydeen xaalka maxaase idinla gudboon anaga horta xaaladda markaan dadka wareysano oo dadka miyiga ka imaanayo waxaan qiimeynay in xaaladda inay aada u baahan tahay miyiga waxayna ugu baahan tahay xoolihii oo dhulka badanaa ka tegay laakiin wixii lala haray oo dadku ay la hareen wax fadhiistay iyo wax maxaan ku idhaahdaa nafta ay ku celiriq leedahay weye laakiin hadda wax dad ah oo dhintayna lama soo gaarsiin intaasna qurba joogtii caawa ugu dambeysay ilaa laba boqol oo qof ayaa noolal america nagala soo xiriirtay waxayna noo sheegeen in ay lacag abaara aruurinayaan lacagtaasna ay gobolka soo gaarsiin doonaan waa hagaag bal marka waxaad iiga warantaa xoolihii way ka hayaameen deegaanada ayaa tiri dabcan dadka dhulka miyiga ama joogi karaan haddayse xoolo iyo beero toonna ku haysan marka barakaca dadka bal ka waran wallaahi jaarey barakac waa jira oo hadda magaalada galbaarey barigeeda waxaa degan dad miyiga kasoo caraybaa degan dadkaasna haddo waxay ku nool yihiin un degmada galbaarey dadka joogo bay ku nool yihiin magarab tiro intee la eg waayo dadkaasi soo barakacay markaa waxa weeye dad qiyaasta waxa weeye ilaa sideetan qoys waa dhan yihiin marka siddeetankaasi qoys waa caruur iyo hooyooyin dabcan ma waxaa jira goob gaara oo xero loo sameeyey oo dadka wax loogu kariyo mise dadkooda ayay ka mid noqdeen oo dadkay soo dhex galeen dadkooda ayay ka mid yihiin oo maxaan ku idhahdaa magaalada ayaa yaa daakulayso oo dadku waa isku nool yahay marka meel gooni ah oo magaalada ka baxsanna waa degan yihiin magaalada garbaharey shir ayaa ka socda siyaasiyiin aqoon-yahano waxaa kusii qulqulaya odayaal dhaqan een, marka bal waxaad ka warantaa shirkaasi oo ay xildhibaano qeyb ka yihiin xataa dowladda ka tirsan ee waxa looga hadlayo iyo haddiiba ay jirto dadka abaaraha ay saameeyeen haddii ay wax ku tari karaan dadkaasi waxay ku tareen walahi eh, waadeed waxa weeye dadka inay wax ku taraan waa u yimaadeen Een, oo hadda waxaan dadkan kusoo qulqulhaya ay ga- gacanta ku hayaan oo ay u hadda direen ma jirto laakiin maxaan ku yidhahdaa afhayeenka een, arrimahaas ka hadli karo oo maxaan ku yidhahdaa loo xilsaaray oo shirka loo xilsaaray waa ninka la yidhaahdo cabdi shareecayaal jecel weeye aniga wixii abaaraha iyo ku saabsan waa kaala hadlayaa ma garan
kaasi waxa uu ahaa xuseen faarax muungaab oo isagu ka mida qurbajoog u tegay degmada garbaharey si ay u caawiyaan dadka abaaruhu ay ku dhufteen ee gobolkaasi khadka telefoonka ayuuna goordhaweyta iigu warramayay
subaxnimo wanaagsan idil ahaantiiba halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatana minneabolis waxgarad ka soo jeeda qaybaha bulshada ayaa magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka ku qabtay kulan ay uga hadlayeen waxyeelada isis iyo sida ay dhalinyarada ama sida dhalinyarada looga hortegi karo ku biiristooda kooxdaasi iyo guud ahaanba kooxaha kale islaamiyiinta ah cabdirasaaq biixi oo ka tirsan ururka u ololeynta arrimaha bulshada iyo waxbarashada ayaa sahre cabdi axmed oo barbarkayga bidix fadhida uga warramay ujeeddada kulankoodan walaalay shirka waxaa ka soo qayb galay dad aada u fara badan oo ayana cusub jira Eh, dadkii anagu aanu rabnayna waa ka soo qayb galeen uu ka mid yahay ninka haysta golaha maaragtay cadaaladda gobolka minnesota Eh, waxaana ka soo qayb galay ururo badan oo soomaali ah ay ka mid yihiin ururo diimeed oo tawakal eh, imaam sheekh tawakal uu madax u ahaa Eh, waxaa ka soo qayb galay eh, ururada ay ka mid yihiin kajoog waat ururka ay ka mid yihiin west bank eh, atlantic association iyo ururo badan oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka mujtamaca ah marka wacyigelin miyay ahayd ujeeddadiina mase ee waxaad rabteen inaad dadkaasi aad kulanka isugu keenteen aad ku baraarujisaan inay khatar noocaasi ay jirto ujeedka May.
Hmm.
ma ahayn Eh, shaqada waxaan qabanaynay lix sano ilaa iyo two thousand eightkii dadkii ka soo qadisa waxaan ugu talagalnay shirkaasi inuu ka jawaabo jawaabtii uu uu, eh, hadalkii ka soo yeeray eh, aqalka cad uu iyo madaxweynaha dalka maraykanka oo ah uu ka jawaabay baahidii aan sheegnay oo ah ilmaha yaga waxaa loo kaxeeyaa ilmaha yagu ma haystaan programs sida after school ama maaragtay homework dadka la shaqeeya ama programska maaragtay faraha badan oo meelba ka jira ma haystaan inaanu lahayn community center adoo ah communityga ugu badan dadka minority-ga ah oo boqolkan koror dhaafay marka kaas jawaabteedii ayaanu ka hadlayna maanta marka een haddii dhibaato jirto aad leedihiin weli way jirtaa maxay ka qaban kartaa kaba soo qaad dhallinyarada soomaalida ah ee qurba joogta ah gaar ahaana gobolkaasi ee kusii qulqulaya kooxa diimeedyada isis ay ka mid tahay ee maxay kusoo kordhinaysaa walaalay waxa weeye gobolkan annaga dadkayga waxaa loo soo raadinayaa oo al-shabaab iyo al-qaacida iyo maxaa la yidhahdaa isis oo hadda noo timid waxay usoo raadinayaan dadkayaga iyo iyo wiilashana iyo gabdhaheenna waxa weeye hal reason waa wiilal iyo gabdho cabursan oo la caburiyey oo aan jaanis la siin in ay maaragtay wax ka noqdaan dalkooda marka waxaan waxaa waad waxaanu ka codsanay dowladda maraykankana in ay furs- ay furto fursado ay wiilasha iyo gabdhahaasi ay wax ugu noqon karaan dalkooda marka waxaad ula jeedaa dhallinyarada hamiga siyaasadda waddanka inay qayb ka noqdaan hamiga siyaasadda qayb inay ka noqdaan hamiga maaragtay inay ay community center ayaga ay leeyihiin ay madax ka noqdaan hamiga inay communitygooda ayaga u shaqeeyaan inay wax ka noqdaan markay wax bartaan aan maaragtay aan shaqa la-aan lagu jirin shaqa la-aanta in- ee ummadana lagu hayo aad bay u fara badan tahay marka shaqo la-aantaas ayaan ma hadda gudaha galanaynaa.
waaye ma gudaha maraykanka ka hadlaysaa mise soomaaliya marka minneapolis minnesotan ka hadlaya waa tahay een qoomiyado fara badan ayaa ku nool halkaasi oo wada muslimiina kuwa dalkan u dhashaba ha noqdaan ee shaqadu waa qof iyo doonkiisa iyo siduu u helo marka ma waxaad leedahay in dhallinyaradu ay qarkaasi iska sii tuurto oo dhibaatooyinkan ay sii bataan shaqo la-aan ayaa ugu wacan iyadoo ay suuragal tahay in fursado badan ay jiri karaan walaalay waxa weeye wiilasha soomaalidu waa inaan runta isu sheegnaa oo sida madaxweynuhu noo maqlay adinkuna noo maqashaan waxa weeye wiilasha soomaalida iyo gabdhaha soomaalida aad bay isugu dayaan inay wadankan wax wax ka qabsadaan shaqo la-aanta soomaalida lagu hayo waa boqolkiiba lixdan kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq biixe oo ka tirsan ururka u ololeynta arrimaha bulshada iyo waxbarashada oo u warramayey sahra cabdi axmed
subax wanaagsan mar kale hogaamiyaha hong kong ayaa waxa uu ballan qaaday inuu qabanayo wadahadallo la xiriira dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka doorashooyinka taasoo jawaab u ah mudaharaadyo isu soo taraya oo ka jira halkaasi kumanaan qof ayaa waxay iska indha tireen ee ujeedooyinka hogaamiyaha hong kong uu mudaharadyadaasi kaga codsaday in ay ku kala tagaan halkaasi islamarkaana la joojiyo wuxuu ugu yeeray isu soo baxyada sharci darrada ah ee lagu jarayo wadooyinka magaalada waryaha v o eda bill ide ayaa warkan ka soo diray magaalada beljium waxaase soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar saraakiisha booliska ee ku sugan hong kong ayaa si isdaba joog ah ugu isticmaalay mudaharaadayaasha sunta dadka ka ilmaysiisa shalay oo axad ahayd waxayna ballan qaadeen inay tallaabooyin adadag qaadi doonaan haddii aanay goobtan ka tegin shalay oo axad ahayd waxaa socday iska hor imaadyo xambaarsan dareen cadho ka muuqato kaas oo dhex marayay mudaharaadayaasha iyo ciidanka booliska oo wata qalabka mudaharaadada lagaga hortago taageerayaashan dimuqraadiyadoonka ah ayaa la arkayey iyaga oo gacmahooda kor u taagaya islamarkaana socod ugu dhaqaaqaya dhinaca booliska halkaas oo ciidamada booliskuna ay ku tuurayeen sunta dadka ka ilmaysiisa waxaana iska hor imaadyadani ay ka dhacayeen meel ka baxsan goobta ay ku yaallaan dhismayaasha dowladdu maanta oo isniina ayaa la filayaa in goobaha shaqadu sidoodii hore ku soo laabtaan magaalada hong kong sidoo kalena mudaharaadayaasha ayaa iyagu doonaya inay xidhaan qaybo ka mida magaalada si ay uga mudaharaadaan hannaanka doorashada ee dhowaan ay shaacisay beijing dowladda china ayaa sheegtay in dadka deggan hong kong ay hogaamiyahooda dooran doonaan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka laakiin waxaa dadku ka dhex xulan doonaan sallad ay ku dhex jiraan saddex murashax oo keliya oo laga soo xaqiijiyey beijing edward jin oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda ayaa isagu leh 我覺得唔可以，因為噴一次，然之後就唔即係就走啊！ 即係 ma aha tani dimuqraadiyadda dhabta ah waxay Beijing beijing weli doonaysaa inay si dadban u maamusho hong kong laakiin isla xilligan waxay si hoose u qorshaynayaan in ay dib u sheegtaan hong kong ayuu yidhi shalay oo axad ahayd ayaa hogaamiyaha hong kong liyung chang ying uu la hadlay markii ugu horraysay mudaharaadayaasha tan iyo intii ay mudaharaadadu ka soo bilaabmeen arday joojisay inay fasallada xaadiraan bilowgii toddobaadkan liyung ayaa ballan qaaday inuu dhaqso u qaban doono wadahadallo la xidhiidha dibu habeyn lagu sameeyo hannaanka doorashada laakiin muu carrabaabin meelo si gaar ah looga hadli doono xataa haddii uu qabto kulanno lagaga hadlayo doorashada ma cadda wax isbeddela oo ay keenayso maadaama goor hore ay bejiing ku dhawaaqday inay leedahay go'aanka ugu dambeeya marka mawduucyadan oo kale laga hadlayo dowladda china ayaa si weyn uga aamustay mudaharaadayaasha islamarkaana xidhay baraha bulshadu ku kulanto ee lagaga hadlayo arrimo iyaga khuseeya laakiin shalay oo axad ahayd ayaa hadal ka soo yeedhay beijing lagu sheegay in ay ka soo horjeedaan tallaabo kasta oo sharci darro ah oo wax u dhimaysa xasiloonnida bulshada liyong ayaa hadal uu sheegay ku yidhi xukuumaddu waxay qaadi doontaa tallaabooyin ka dhan ah mudaharaadayaasha dimuqraadiyadoonka ah haddii ay diidaan inay joojiyaan waxa uu ugu yeedhay dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee lagu kala xidhayo magaalada laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda ee ku sugan hong kong iyo xubnaha gole lagu magacaabo o c b l m ayaa ballan qaaday inay kala xidhi doonaan magaaladan xarunta u ah ganacsiga benitai wuxuu ka mid yahay xubnaha aasaasay o c b l m wuxuuna leeyahay marka ay boolisku ku jawaab celinayaan inay awood dheeri ah isticmaalaan dadka mudaharaadaya iyaguna ma cabsoon doonaan I think the message is just uh, very simple that uh, we will stand with you together and we will stay there till the last minute with you together.
waxaannu sii wadi doonnaa ololahayaga waxaannu wadaynaa tallaabooyin aannu qaadayno xataa haddii aannu gaadhi kari weyno wakhtiga dhow waxay noqonaysaa arrin taagan ayuu yidhi joyce oo ah ardayad wax ka barata jaamacadda hong kong ayaa sheegtay inay mudaharaadkan ugu biirtay sababtoo ah dowladdu wax fursad ah may siinin waxaannu isku daynay inaannu xukuumadda siyaabo kala duwan u weydiisanno inay ra'yigayga dhegaysato laakiin way naga sii jeesatay mana doonayaan inayna dhegaystaan ayay tidhi markii ay hong kong ay dib ugu noqotay xukunka dalweynaha shiinaha sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii waxaa goobtan loo dammaanad qaaday in ay helayaan hannaan is-xukun oo aad u sarreeya iyo weliba xornimo dheeraad ah oo saldhig u noqonaya hal dal oo leh laba waaxood oo iska barbar dhisan dadka ku dhaqan hong kong ayaa mar horeba ku naaloonayay xornimo aan ka jirin inta kale ee dhulweynaha shiinaha laakiin dad badan ayaa qaba in xaaladdaasi ay soo koobmayso
ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay warkii wariyaha v o eda bill edle ee ka soo diray magaalada beijing
ehelada maxaabiis kala duwan oo ku xidhan dalka masar oo rabshadihii kala duwanaa ee halkaa ka dhacay loo xidhay ayaa ka cawday sida loola dhaqmo maxaabiistaasi iyo sidoo kale hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo ehelada dadka ku xidhxidhan xabsiyada dalkani masar ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsyaha badan loo soo daayo dadka ku jira jeelasha ee wajahaya dhibaatooyinka dhinaca bani-aadannimada tobaneeyo ka mid ah waalidiinta dhallinyarada ku xidhxidhan xabsiyada waddankani iyo tiro ka mid ah shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa dhinaca xuquuqda aadanaha ee masaarida ayaa ku hor bannaanbaxay afaafka hore ee ururka saxafiyiinta waddankani ee magaaladan qaahira waxa ayna ku dhawaaqayeen erayo ay ku muujinayaan in dadka xidhan lagu jirdilo gudaha xabsiyada shakhsiyaadka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka masaarida ayaa si adag u sheegay dadka xabsiyada lagu dhibaateeyo inay isugu jiraan qolyaha ka soo horjeeda afgembiga waddankani iyo shakhsiyaad kale oo loo xiray xorriyadda hadalka haweenaydan oo ka mid ah dadka ka qaybgalay banaanbaxa lagu dalbanayay in la soo daayo dadka ku dhibaataysan xabsiyada masar ayaa tiri
المعتقلين اللي بقالهم سنه اللي قبضت عليهم على الهويه او لمجرد ان هم معترضين معارضين ليك mudane madaxweyne waxaan ku leenahay waa in la soo daayaa carruurteenna iyo guud ahaan dadka kale ee ku xihan xabsiyada ee aadka u xanuunsanaya ama wajahaya dhibaatooyinka kale haddii ay ahaan lahaayeen dadka loo xiray xorriyadda hadalka ama qolyaha mucaaradka dadka cabashada ka hor sameeyey xarunta ururka saxafiyiinta masaarida ee bartamaha magaaladan qaahira ayaa waxaa ka mid ah waalidiinta iyo qaraabada dhallinyarada iyo siyaasiyiinta weli ku xirxiran gudaha xabsiyada waddankani dhinaca kale hay-adda karaama ee u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay magaalada jeneva ayaa sheegtay afar ka mid ah dadka ku xidhxidhan xabsiyada masar inay geeriyoodeen siddeed iyo afartankii saacadood ee ugu dambeeyey ka gadaal markii loo geysay jirdil iyo iyagoo aan helin adeega caafimaadka oo ay u baahnaayeen waa sida hay-adda karaama ay hadalka u dhigtay axmed mufrax oo ka tirsan hay-addaasi ayaa sheegay in dhacdadani ay muujinayso xabsiyada masar inay yihiin meel lagu geysto xasuuq wadareed oo maxaabiistu ay ku sugaan geerida arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli wasaaradda arrimaha gudaha masaarida dhowaan ay sheegtay in xabsiyada waddankani ay waafaqsan yihiin halbeega u degsan xabsiyada caalamiga si kastaba haatee hay-adaha xuquuqda aadanaha ee carabta ayaa horay u sheegay in dadka xabsiyada la dhigay tan iyo markii moxamed mursi xukunka laga tuuray ay gaarayaan siddeed iyo labaatan kun oo qof oo laba iyo siddeetan ka mid ah ay ku geeriyoodeen gudaha xabsiyada xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa tahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay maxamuud mascade oo wariyaha ciyaaraha
maxamuud mascade bal waxaan jeclaan lahaynaa ku weydiiyo dee waayadan ciyaaro kala duwan baa socday haddaynu ku horeyno oqaaradda yuruba haddaynu ka horreyno bal dalka ingiriiska horyaalka ingiriiska xagu maraya ismaaciil aad baad u mahadsan tahay horyaalka ingiriiska iyo dabcan qaaradda yurub horya- ciyaaruhu bilow ayay marayaan oo waddanka ingiriiska oo kale ilaa iyo hadda lix kulan ayaa kooxuhu ciyaareen hal kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay ahaa dalka ingiriiska la ciyaaray iyadoo dhammaanba inta badan kulamadii ee maalintii sabsidaheed la ciyaaray kulankan ayaa waxa uu dhex marayay ah, kooxaha west bromwich albion iyo kooxda la yidhaahdo burnley oo iyadu kooxaha heerka labaad ee ciyaaraha ingiriiska ka yimid sanadkan ka mid ah Eh, ciyaartan ayaa qaybtii hore eh, waxaa labada kooxood ay ku kala nasteen laba iyo eber oo kooxda west bromwich albion oo gurigeeda lagu ciyaarayay ay laba gool dhalisay ciyaaryahanka la yidhaahdo greg darson iyo saido barahino oo asalka ka soo jeeda waddanka burundi ayaa labada gool qaybtii hore u dhaliyey qaybtii dambe markii laisku soo laaftay halkii ayay ka siimiiseenoo saido brahim eh, brahino ninkii reer burundi ayaa goolkii saddexaad ku qabtay eh, kooxda burnley waxaana afar ku qatimay ciyaaryahanka la yidhaahdo graham donis oo isagu eh, laba gool oo kalena eh, dhigay oo ka mas-uul ahaa in la dhaliyo kana isaga ayaa dhalay dabcan ciyaaryahankaas baa waxaa la odhan karaa inuu ahaa eh, ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka inkastoo saido barahinana uu yahay ciyaaryahan kooxdaasi ay ku dhaartaan oo weliba waa ciyaaryahan aada u da-yar oo sanadkan oo keliya ayaa eh, lacagta loo kordhiyo heshiis kooxdu eh, la gashay marka waan gartay waxaa la tilmaami karaa kulankaasi eh, inuu ahaa mid eh, xiise gaara u lahaa kooxda west bromwich albion oo iyadu eh, ku ciyaaraysay eh, gurigeeda waan gartay en lacag badanna way baxdo sanadkan dee aad baa ingiriiska isha loogu hayaa laakiin haddaynu xagga talyaaniga bal aadno en iyagana ciyaaro kala duwan oo xiisa badan baa weliba maalmahan ka socday En iyaga haddaad si kooban u eegtid bal natiijooyinka ugu dambeeyey Eh, midda ugu xiisaha badan weliba waxay tahay eh, ismaaciilow eh, kooxda inter milan oo ka dhisan magaalada milano eh, gurigeedana ku ciyaaraysay ayaa kalyari afar iyo hal ay ku dhufatay waxaad dareemaysaa in eh, kooxdaasi inter milan eh, wacdana tusay oo weliba eh, ciyaartoo hal iyo hal maraysa oo kalyari gool ay la hormartay balbo eh, bablo osvaldo ciyaaryahanka la yidhaahdana uu u bareejeeyey ayaa eh, ninka la yidhaahdo yuto nagatomo oo waddanka eh, jaban u dhashay eh, muddo eh, saddex daqiiqa gudahooda waxaa lagu siiyey laba jaalo kabacdina calaamada guduudan ayuu loo taagay oo ciyaarta ayaa laga saaray kadibna waxay noqotay ha lagu durduriyo oo inter milan gurigeedii ayaa afar dusha loo saaray eh, kulankaasi wuxuu ahaa kulan dabcan eh, taageerayaasha kooxda inter milan aanay iloobi doonin eh, AC Milan oo iyadu guriga ka maqnayd oo halka iyo Sishena la ciyaareysana hal iyo hal bareejo ah ay iyaduna ciyaarteedu kusoo dhammaatay kooxihii reer milan waxaad moodaa calaamada guduudan inay deris lahaayeen oo ciyaaryahanka zabata la yidhaahdo difaaca uga ciyaara kooxdaas ayaa isna calaamada guduudan loo taagay sambadoriyana janowa ayay gurigeeda kaga badisay sheba verona iyo empolina hal iyo hal ayay isku aag dhaceen torino iyo fiorentina sidoo kale eh, sassola iyo napoli napoli ayaa hal iyo eber derbi ah ku baxsatay oo maalmahan kooxda napoli waxaad moodaa in garabkeeda alla ka baxo guulaha iyo iyadu waba kala caaganayeen marka kulamadaasi sidaa ayay u ekaayeen is- ismaaciil En, dee waa kulamo aad u xiiso badan oo dee walibana ciyaarta dee aad garoonkeedii si xun baa loo galay kooxdaas laakiin bal haddaynu eegno dhinaca en, isbaanishka oo iyana laliigihii ayaa halka ka socday En, welibana kooxa qaar baa ciyaaray En, haddaad bal natiijada iyagana inoo soo koobtid maadaamaaynu gabagabada idaacadda joogno aad iyo aad getafe malagay hal iyo eber uga badisay deportiva la carunia guuldarooyinkay deris lahayd iyana almaria ayay hal iyo eber ku qabatay real sociedad valencia ayay isku agdhaceen oo valencia waxay khasaaraysay fursad ay horyaalka kula hogaamin lahayd kooxda barcelona cordoba iyo spanyol eber iyo eber ayay ku kala baxeen ismaaciil oo dabcan ma garanayo kooxaha faraha badan ee ka hadlay midda aad taageersan tahay amaba midda aad jeceshahay inay guula gaarto ismaaciil En, dhinacii goolkii la dhalabiyo natiijadaynu raacsannahay waan kuleeyahay aad baa ku salaamaysaa aad baan kaaga qaaday maxamed moos cabdi aad baad umahadsan tahay iyo barnaamijka ciyaaraha aad nala socodsiinay subaxnimo wanaagsan idin lahaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a gebagabada idaacadda ayaynu joognaa oo aniga iyo sahra cabdi axmed idinla socodsiinaysa waxaan idinku dhaafaynaa mid ka mida heesaha macaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.